إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ergo wax ka soo xooyay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa lagu dilay gobollada banaadir iyo hiiraan mujaahidiinta ayaa nolosha ku qabtay askari ka tirsan maamulka jubbaland ka gadaal howlgal gaara oo ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose qarax gaari looga gubay ciidamada kenya ayaa waxuu ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka naftihi oo ay soomaalidu leedahay koox hubaysan ayaa ku dhowaad laba boqol oo ruux ku dilay dalka itoobiya saacadihii lasoo dhaafay xaruntii saddexaad ee machadka qurdubah ee laga hirgeliyey walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa laga furay magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe dab sababay khasaarahan tiideed ayaa ka kacay deegaan hoostaga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaano ka tirsan gobolka mudug ka sameeyey olole lagu gargaariyo dadka ay abaartu saamaysay kiniisadda orta dhakaysa ee qowmiyadda tigreega ayaa ku dhawaaqday gooniisu taag ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan ergo wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa lagu dilay gobollada banaadir iyo hiiraan iyadoona dhanka kale mujaahidiinta al-shabaab ay nolosha ku qabteen askari ka tirsan maamulka jubbaland magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale beledweyne oo ka kala tirsan gobollada banaadir iyo hiiraan saacadii lasoo dhaafay waxaa ka kala dhacay howlgallo gaara oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin haddaan ku bilowno hiiraan mujaahidiinta xalay xaafadda buundada weyn ee magaalada beledweyne waxay ku dileen cabdi xuseen colow oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada kaasoo ka yimid dhanka maamulka hirshabeelle sidoo kale gudaha degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxay mujaahidiintu ku dileen cali axmed cumar fafdheere oo ka mid ahaa ergooyinkii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ninkan waxaa sidoo kale la sheegay inuu ahaa sargaal dhanka jubbooyinka ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay deegaanka taabtu ka fuliyeen howlgal gaara oo ay ku beegsadeen askari ka tirsan maamulka jubbaland askariga ayay nolosha kusoo qabteen ka gadaalna waa ay dileen sidoo kale waxaa jiray weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin taabto ugu dambeyn dhanka jubbooyinka ee xiga dhulka nfd waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen ciidamada kenya qaraxa ayaa waxay la beegsadeen kolonyo ciidamo kenyaati ah oo ka baxay deegaanka kamboni waxayna sahay u siideen ciidamo kale kenyaati ah oo ku sugan tuulada koomole oo hoos tagta kamboni qaraxa ayaa waxaa lagu gubay gaari uu nuuciisu yahay mutabiish koox hubaysan ayaa ku dhowaad laba boqol oo ruux ku dilay dalka itoobiya saacadihii lasoo dhaafay maamulka gobolka oromada ee dalka itoobiya ayaa ku eedeeyey koox fallaago ah in ay dileen in ka badan boqol iyo lixdan qof oo rayid ah islamarkaana siddeetan iyo toddoba meyd ay ku aaseen xabaal wadareedyo ku yaala galbeedka gobolka ciidamada jabhadda xoreynta oromada ee ewel a oo inta badan ay dowladda itoobiya ku eedayso inay ka dambeeyaan dilalka loo geysanayo dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka ayaan ka jawaabin eedeymahan ugu ee loo soo jeediyey o l a ayaa horay u beenisay in ay weerareen dad reed ah sida uu sheegay guddoomiyaha deegaanka galbeed ee oromiya jabhaddan oo sanadkii hore isbaahisi la samaysatay kooxda t b l f ee dagaalka kula jirta dowladda itoobiya ayaa ka howlgasha galbeedka iyo koonfurta gobolka oromada halkaasoo dhowaanahan ay ka dhacayeen iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo jabhadda oromada weerarada ay dowladda itoobiya ku qaaday kooxdan ayaana lagu soo warramayaa in ay ka qayb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
xaruntii saddexaad ee machadka qurdubah ee laga hirgeliyey walaayada jubbooyinka ayaa laga furay magaalada saakow maxamed daahir cali suug ayaa ka waramaya munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana lagu qabtay magaalada saakow ayaa xarigga looga jaray faracii saddexaad ee machadka qurdubah wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka marka jubbooyinka loo eego horay machadku waxa uu xarumo ugu lahaa degmooyinka jilib iyo bu'aale marti kala duwan oo ay ku jireen culamaau diin iyo aqoon-yahano ayaa ka soo qayb galay furitaanka maxadka sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culummada diinta islaamka ee goobjoogka ka ahaa munaasabadda ayaa ka hadlay mas-uuliyadda waalidka ka saaran owlaadda shiikha ayaa ku nuuxnuuxsaday wax laga doonayo aabbaha marka uu dhisayo usro hagaagsan si gaar ah marka uu xulanayo gabadha uu nolosha la wadaagayo isagoo dhanka kale ka ifiyey kaalinta aabbaha uu ku leeyahay tarbiyaynta carruurta inuu aabbaha doorto zawjo saalixa aabbuhu waa safraya jihaad buu aadayaa dacwatu ilallaahi buu u baxayaa adduun buu raadinayaa hooyada weeye midda ku ilaalinaysa dugsiga iyo macaahidda iyo ku ilaalinayso taan waa midda koowaad weye arrinka labaadii ee aabbaha laga rabo alikhlaasu lilaahi tacaala fi tarbiyati walixtisaabi alajri cala allah midda saddexaadee waxa weeyaan in laga caado dhigto ilmaha la joogooda iyo maxay ahayto udhimrintooda iyo tartiibintooda tacwiidu alawlaadi cala alcibaadaati cibaado in looga caado dhigo nabadoon maxamed jamcaale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka saakow ayaa dhankiisa soo dhoweeyey furitaanka macadka waa ilaahay mahadii haddii maanta saakow oan ku noolnahay oo degannahay qurdhubo laga furay marka waxa weeye waa soo dhowaynaynaa qurdhubo soo dhowow baan leennahay waa mahadsantihiin waxaan idinkugu daraynaa si siyaadiya oo ballaariya oo ha ahaato dad aan weligood dugsigaanoo kale loo furin baad kor degteen marka si fiican ha loo ballaariyo waana dhiirigelinaynaa odayaalka haddaan nahay in aan la tago dugsigaas aad iyo aad baan uga shaqayn doonaa annagoo ilaahay ugu dhowaanayna waxaan kaloo waxaan leeyahay dadka waalideenka oo hadda ilmahooda kale waa mahadsan tihiin adinka iyo darsaalkiinana soo aruuriya waa barwaaqo weyn weeye oo ilaahay noo keenay sidoo kale ugaaska beesha shiiqaal ee wilaayada jubbooyinka ugaas shucayb oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay ka dhaqan ahaan soo dhoweynayaan furitaanka macadkan waan sugaynay maxadka qurduba alxamdulilah ilahay aa ku mahadsan in sha allahu tacala maxadkan waxaan leenahay soo dhowow waalidiintuna ad waxaan leenahay waa aragtaan kolley insha allahu tacala qofka waxbarasho danaynay labaatan iyo afar saac walaayaadka islaamka waxaa ka socda waxbarasho macad ayaa lasoo gebagabeeya midna waa la furaa macad qurduba waa la furay markhaatiyaan ka nahay waa u fadhinaa waana soo dhoweynaynaa insha allahu tacala waxaan ilahi subxana wataala ka rajaynaynaa in awlaaddan ay ku aflaxaan biidni illahi albaari qurduba waa daartii cilmiga ee andalus waxa ay muslimiinta xukumayeen in ka badan siddeed boqol oo sano ama in ka badan siddeed qarni maamulka maxadkanna waxa ay sheegeen in magacaasi ay u doorteen si loo xasuusto oo maanka loogu hayo taariikhdii daartaasi cilmiga ee adduunka meelo kala duwan looga tegi jiray yacni magacaas qurduba loo bixiyey magac iska yimid ma aha qurdubo waxbay xambaarsan tahay magac yaan iska magac ah oo mujarad ma aha waa magac xasuus iyoiyo waxyaaba xambaarsan waayo waxaa magaaladii qurduba ee daartii cilmiga muslimiinta ay lahaayeen ee andalus ku taalay caasimaddeeda ahayd ee cadowga islaamka ay qabsadeen muddo quruun ka hor ah si aan loo iloowin dikrigeeda iyo xasuusteeda muslimiinta maskaxdooda aysan ka bixin ayaa loogu talagalay lidaa marka qurduba waa loo bixiyey waayo waa daartii cilmiga waxaa ka soo baxay oo lagu xasuustaa qiyaado iyo culummo badan oo ku caanbaxay fidinta diinta islaamka dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya dab xoogan oo ka kacay tuulo lagu magacaabo dargoos oo ku taala duleedka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa gebi ahaanba baabi'iyey tuuladaas sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta gobjoogayaal ayaa sheegay inay dhammaan gubteen guryihii ku yiilay tuulada markii laga reebo masjid ku yaala halkaas kadib dab ka kacay goob lagu sameeyo agabka loo isticmaalo guryaha iyadoona dhammaan dadkii deegaanka ay ka barakaceen maadaama ay awood u yeelan waayeen inay ka hortagaan dabka islamarkaana uusan jirin wax gurmad ah oo soo gaaray dadka deegaanka ma aysan sheegin wax khasaare nafeed ah oo dabkan geystay balse waxay sheegeen inuu sababay khasaare hantiyeed waxaana gebi ahaanba basbeelay guryihii iyo agabkii ay lahaayeen dadka oo awalba ahaa dad danyar ah waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka oo sharaxaya sida ay wax u dhaceen khasaaraha inta uu la egyahay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii ka barkacay deegaanka magaalada jallaqsi meel laba kilomitir u jirta oo durgoos qoraxsimo la yidhaah waxaa ka kacay dab aada u xoog badan dabkaas oo ka reebay masaajidkii durgoos u dhisnaay kaliya ka reebo intii kale gubay oo dadkii ay ka barakaceen dadkaasoo saddex boqol oo qof dhan dadkaasoo ilaa hadda wax gurmada aan helin ayaa jira maanta ma garad dabkaas waxaa sababay meel yar oo adigu geedka la yidhaha baarka oo sariiraha iyo waxa laga sameeya ayaa dabkaasu ka yimid nin oo geeas marka wax ka samaysan ahaa dhuxul yaru ka faniintay dhuxushiina guryahay saas ugu dhacday saasuuna ka bacdi magaaladaas ugu gubad xilliyada ay dabeelada jiraan ayaa waxaa badan in dab uu kaco guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaano ka tirsan gobolka mudug ka sameeyey olole lagu gargaarayo dadka ay abaartu saamaysay haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deeq isugu jirta raashin qayban iyo biyodhaamin ka sameeyey deegaanada camaara iyo caad oo ka tirsan gobolka mudug taas oo ay ka faa'iidaysteen dad ay abaaruhu saameeyeen dad gaaraya boqol iyo lixdan qoys ayaa ka faa'iidaystay gurmadka deegaanadan la gaarsiiyey qaar ka mid a odayaasha deegaanada gurmadka la gaarsiiyey ayaa soo dhoweeyay caawinaada ay ka heleen guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona ka mahad celiyey kaalmada la gaarsiiyey annagoo ah odayaasha degmada caad waxaan ku kalsoonnahay ama aan ku faraxsannahay sida dadka ee masaakiinta loo soo tixgeliyey oo lagala qayb qaatay wixii dhibaato ahayey waxaa meeshaan la keenay raashin aad iyo aad u fara badan oo ka kooban bur iyo bariis iyo sonkor saliid iyo timir waxayna heleen wax allaale iyo wixii nasiibkooda ilaahay ugu talagalay waxaana soo gaarsiiyey guddiga abaaraha waxayna ku mahadsan yihiin siday arrintoodii loo idmaday u guteen waxaan dareemaynaa farxad aad u ballaaran guddiga abaaraha gobolka mudug deegaanka caad ayay soo gaarsiiyeen deeq dadkii walaalahoodahay oo muslimiinta ahaa baahida saddexda sano abaarta haysay ayaa damqisay meel kasta runtii way ka qayb qaateen naf iyo maal bay ku bixiyeen ilaahay baan uga mahadinaynaa alxamdulilah sidoo kale qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey gurmadka ayaa ka warramay waxyaabihii ay guddoomeen meeshaan aan fadhiyo hadda dad aad u fara weyn ayaa jooga dadkaasna waxaa nalakugu gargaaray guddiga gurmadka abaaraha ayaa waxay noo keeneen deeq fara badan deeqdaasoo bur bariis sokor timir iyo waxyaalo fara badan saliid ilaahay baa noo soo adeejiyey maanta waxaa la siiyey sonkor bariis iyo bur timir iyo saliid aduun baa la siiyey awalna waa noo gurmadeen haddana waa noo soo gurmadeen markaan ku saddex goor marna daawo marna raashin haddana raashin culummadaanna gacan qabatay ilaahay waxaan ka baryay inay qayr wey guddiga abaaraha ee ay magacowday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si dardar leh ku wada howlaha samafalka ah ee lagu garab istaagayo dadka muslimiinta ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah kuwooda ay abaaruhu saameeyeen warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan kiniisadda ortodhekiska ee qowmiyadda tigreeg ayaa ku dhawaaqday inay gooni isu taagtay colaadda ka holcaysa waddanka itoobiya ayaa sababtay inay dhabarka isku jeediyaan inta badan qowmiyadaha waddankaas ee haysta diinta nasaarada dagaalkii lala galay qowmiyadda tigreega oo markii horeba ahaa mid siyaasadeed ayaa isku bedelay mid qowmiyadeed oo halistiisa leh wararka ka imaanaya itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in kiniisadaha waaweyn ee ortodhekiska ay laba dhinac u kala jabeen islamaan ahaantaana ay la kala safteen dhinacyada ku hardamaya siyaasadda dalka sababo ku aadan kala aragti duwanaanta colaadda ka taagan waddankaas kiniisadda ortodhekiska ee gobolka tigreega ee waqooyiga dalkaas oo xudun u ah dagaalka weli ka soconaya waddanka itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in gebi ahaanba ay xiriirka u jartay kana go'day kiniisadda weyn ee uu fadhigeedu yahay magaalada adisababa waxay intaas ku dartay in mar dambe aan halkaas looga talin doonin iyadoo carabka ku dhufatay in dhidibada u taagayaan kiniisad ortodhekis ah oo ay leeyihiin dadka tigreega kana madax bannaan mid ay xiriirka u jareen ee ku taal adisababa arrintan ayaa loo sababeynayaa dagaalka kusii fidaya bulshada itoobiyaanka ah kaasoo ugu dambeyn saameeyey baadariyaashii kiniisadaha fadhiyey waa qayb ka mid a tallaabooyinka aan la mahdin ee ka dhashay colaadda ka soconaya itoobiya taasoo geysatay tacdiye isugu jira xasuuq kufsi xarig iyo sidoo kale barakac ismari waaga ugu daran wuxuu u dhexeeyaa qowmiyadaha nasaarada xag jirka ee u badan amxaarada iyo tigreega kuwaasoo ah labada qowmiyadood ee sida dhabta ah isugu haya cidda ka talin doonta waddanka itoobiya warkii subaxnimo dhegeystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan idinkaga imaanaya waa inaga intaa